asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akheerta qiimaha leh hawadda nagala xidhiidha meel kasta oo aad dal iyo dibadba aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somalia diaspora news dot com kuna soo dhawaada war waxii dan iyo dibadda idinka helaya habeenkan caawa oo idinka imanaya magaalada hargeysa warkan caawa waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobada warka iyadoo oo guud ahaanba somalilan maanta si weyn looga xusay damaashaadka sideed iyo tobanka may ayaan loo kala harin gobolada iyo degmooyinka dalka somalilan waxaana khudbad dhinacyo badan taabanaysay uu u jeediyey shacabka madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaynu dhinacyo badan ka eegi doonaa damaashaadkii iyo xuskii maanta ee sideed iyo tobanka may ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka furay kulan ay bari taageerayso qaramada midoobay oo lagaga hadlayo tirakoobka dadka soomaalida dad soomaali ah oo ku jira xabsiyada dalka kenya ayaa la sheegayaa inay cuntadii ka soomeen dalbanayaana in lagu celiyo dalkoodii hooyo akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan warruuxii dal iyo dibadda ee idinka helna caawa oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan waxaa guud ahaanba somalilan si weyn looga xusay sanadguurada saddex iyo labaatanaad ee kasoo wareegtay markii ay somalilan dib xorriyadeeda ugala soo noqotay midowgii ay la gashay soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii sida ay kusoo waramayaan wariyaasha kala duwan ee gobolada iyo degmooyinka somalilan ku sugan ayaa waxaa saaka looga dareeray munaasabadan guud ahaanba degmooyinka iyo gobolada dalka waxaana ay shacabku muujiyeen farxadda ku aadan maalintan agtooda qiimaha weyn ku leh magaalooyinka barco boorama berbera laascanood ceeragaabo gebile iyo sayda iyo dhammaan degmooyinka kala duwan ee somalilan ayaa xuskan laga abaabulay iyadoo shacabka gebi ahaanba ay ka muuqatay farxadda iyo reyrreynta maalintani nabadgelyada ayaa si weyn loo adkeeyey welina lama soo sheegin wax dhibaato ah oo ka dhacay ama lagu arkay goobaha ay shacabku ku damaashaadayeen madaxda kala duwan ee gobolada iyo degmooyinka dalka iyo xubno ka tirsan xukuumadda oo deegaamadaasi u baxay ayaa shacabka kala qayb galay farxadda maalintan iyadoo ay halkaasi uga jeediyeen khudbado ka tarjumaya dhibaatadii lasoo maray xorriyadan maanta lagu naaloonayana lagu helay farxadda ayaa la filayaa in ay deegaanada somalilan kasii socoto ilaa maalinta berri ah maadaama dalku uu galay laba maalmood oo fasaxa taasoo ay shacabka qaarkood gaadheen deegaanada ay kasoo jeedeen si ay uga qayb qaataan damaashaadka iyo farxadda eheladoodana ay la ciidaan madaxtooyada somalilan ayaa sida ay caadadu ahayd caawa lagu qaban doonaa munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo xuska maalinta sideed iyo tobanka may waxaana kasoo qaybgeli doona boqolaal ka tirsan shacabka reer somalilan kuwaasoo guda iyo dibadba iskaga yimid wadamada kala duwan ee caalamka sida yurub america iyo carabaha ayaa iyagana laga xusi doonaa maalintan iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan ay kala qayb qaadan doonaan jaariyadaha kala duwan ee somalilan farxadda maalintan xuskii maanta ee magaalada hargeysa ayaa waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo mar uu ka hadlayey maalintan iyo qiimaha ay leedahay waxa uu yidhi ugu horreen waxaan halkan hambaliyo bogaadi ballaadhan uga soo diraya uga soo jeedinayaa dhammaan shacbi weynaha somalilan meel ay joogaanba gudadiiyo dibadba xuska saddex iyo labaatanaad ee munaasabadda qarannimada jamhuuriyadda somalilan ee sideed iyo tobanka may waxaan si gaara hambalyo ugu diriyaa geesiyaasha ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan ee hal iyo habeen heeganka ugu jira difaaca qarannimada jamhuuriyadda somalilan muddo dhowr iyo labaatan sannadooda ayaa maanta ka soo wareegtay markii qarankani la soo noqday madax bannaanihiisa taasoo loo soo galay halgan dheeroo naf iyo maalbale halgankaasi ma aha mid weli dhammaaday balse waa mid soconaya ilaa inta aynu ka xaqiijinayno hadafka iyo himilada dhabta ah ee aynu leenahay kaasoo aynu higsanayno inaynu helno aqoonsi buuxa aynu kala mid noqonno qaramada madax bannaan ee qoraxda dunidu uga soo baxdo waxaa kale oo uu ka hadlay madaxweynuhu xidhiirka somalilan iyo soomaaliya isagoo oo sheegay in ay sii soconayaan wadahadalada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya dhinaca kalena uu tilmaamay in aanay somalilan dib ula midoobi doonin soomaaliya maadaama hore loogu khasaaray aynu neecawdeeda ku nafaxaadsanay maaha mid ku timid hawl yari iyo iyo hadyo toonna hase aatee kubanna qof ayaa naftooda ku waayay burbur barakac iyo hanti badan ayaa ku baabaaday sidii dib loo- loogu yegleeli lahaa qaran xora oo qolqolkiisa laga qodax tiray dulmi digtaytarnimo iyo awood dowladnimo oo loo isugu eg waxalaanaanaheedna waynu uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan dadkii ku geeriyooday halgankii dib dib- dalka dib lagu xoreeyey intii ku dhaawacantay iyo agamiina waxaanu rajeeyaa caafimaad iyo nolol wacan walaalahayo soomaaliya waxaanu leenahay keerdan buu guuraa sidaa darteed waanu tashannay oo waanu isku tashannay dalka iyo dadka aan madaxda u ahayna idinma soo socdaan ee ilaawa oo idinkuna duca qabayaal isku tashada faalayaal awrkii lamada iyo dhibaata lahaa ee aanu lixdankii idiin keennay isagoo caddaysima ayaanu ayaanu ayaanu la noqonnay aan kala eed la-aano si gobeedna aanu u kala guranno odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhowaan ka yimid koonfurta soomaaliya ayaa marag iyo markhaati ka noqday wacdarihii ay shacabka somalilan iyo dowladiisa oo isku duubani ay ka dhigeen maalinta qaran ee sideed iyo tobanka mey odayadan ayaa oo iyagu in muddo ahba ku sugnaa caasimada somalilan hargeysa waxaana ujeedada ay halkan u joogeen ay ahayd in ay goobjoog ka noqdaan xuska maalinta qaran ee saaka ku beegnayd waxay saaka dhammaantood soo fadhiiseen garabka bidix ee goobta loogu talagalay inay fadhiistaan golaha xukuumaddu waxaana ay indhahooda ku arkeen gaartiskii gaatakaciyaarkii iyo dabaaldegii kala duwana ee ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee somalilan iyo weliba sida ay shacabka somalilan u soo bandhigeen shucuurtooda ku aadsan maalintan qaaliga ku ah inkasta oo odayadan loo ogolaan in ay hadlaan haddana waxaa wejiyadooda laga akhriyi kariyey in ay rumaysteen in dhawaaqii shacabka somalilan hore ugu sheegay in gooni isu taagay uu ahaa mid xaqiiqda ku fadhiya oo aan meel looga noqda aanay jirin odayaashan ayaa si niyad ah ula socday dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee goobta ka socday iyagoo si dhowna u dhegeysanayay khudbadihii uu madaxweyne siidaan iyo shacabkiisa u jeedinayay odayaashan ayaa laga yaabaa in ay dhowaan dalka ka baxaan oo u jihaysaan dhinaca dalkooda soomaaliya iyadoo ay dhagahooda iyo indhahoodaba kasii bogteen xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta ka qayb galay kulan lagu soo bandhigayay qiyaasta tirada dadka soomaaliya oo ay si wadajiro u fulinayeen wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamka iyo suduqa qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha dadka ee loo yaqaano u f p a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed oo furitaankii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa xusay in isku dayga laga sameeyey qiyaasta tirada dadka soomaaliyeed inay fududaynayso in la ogaado guud ahaanba tirada dadka soomaaliyeed oo wixii ka dambeeyay dowlad wixii ka dambeeyay dowladda dhexe ee soomaaliya aan lagu samayn wax tirakoom rasmi ah tirakoom rasmi ah oo lagu sameeyo dadka soomaalida ayaan marna dhicin wixii ka dambeeyay sanadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii waxaana lagu sheegaa in dadka soomaalidu ay ka yaryihiin toban milyan laakiin dad badan oo soomaaliyeed ayaa sheegaya inaanay ahayn wakhtigani wakhtigii laga hadli lahaa tira koob iyo wax la mid ah iyago oo ku doodaya in badiba dadkii aanu haysan nolol iyo kaabayaashii nolosha oo dhammaantood aana dalka soomaaliya waxaana lagu eedeeyey xukuumadda uu garhwadeenka ka yahay xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli in aanay ahayn qaar la jaan qaadi kara xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta soomaaliya iyada oo dadku ay u baahan yihiin baa la yidhi nolol tamaanta ay ku jiraan dhaanta ugu dambayntiina boqolaal soomaaliya oo laga soo qabqabtay gudaha magaalada caasimada ee nairobi ayaa lagu soo warramayaa in ay ku xirxiran yihiin xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha caalamiga jomo kenyatta kuwaasi oo dalbanaya in dalkooda soomaaliya dib loogu celiyo dadkan oo muddo isbuuxyaa ku xidhan xabsiga ayaa sheegaya in ay hadda cunnada ka soomeen iyaga oo dowladda federaalk ee soomaaliya ka codsaday in ay dib ugu celiso dalkooda soomaaliya sidoo kale boqolaal ruux oo soomaali ah oo ku jira xabsiyo ku yaala dalka kenya ayaa oo iskugu jiro kuwa sharci ku jooga dalkaasi iyo kuwa sharci la-aan ku joogay ayaa iyagana la sheegaya in ay dhibaatooyin fara badan ay haystaan mana muuqato haatan tallaabo ay qaaday dowladda federaaliga soomaaliya oo ku aada soomaalida ku dhibaataysan dalka kenya oo ka mid ah wadamada ciidamada nabad ilaalinta amisom ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya weli magaalada caasimada ee nairobi iyo guud ahaanba dalka kenya waxaa ka soconaya howlgalka loogu magac daray usalama watch kaasi oo kaas oo kenya ay sheegtay in ay ku sugayso ammaankeeda balse saameyn ballaaran ku yeeshay dadka soomaaliyeed ee dalka kenya ku noolaa muddo sanada ah waxaana warar kale oo ay helayso shabakada wararka qurbajoog dotcom ay sheegayaan in haatan ciidamada ammaanka dalka kenya ay bilaabeen inay baabiyaan goobaha ganacsiga ah ee ay soomaalidu ku haayeen xaafada isdhii ee magaalada nairobi tallaabadaas oo ay dadka soomaaliyeedna walaa xoogan ka muujiyeen si kastaba ahaatee lama saadaalin karo mustaqbalka dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi iyo guud ahaanba dalka kenya oo ay xaaladoodu noqotay cidna uma maqnaa ceedna uma qodnaa waxaana waayadada dambe soo baxaya dacdooyin kala duwan oo muujinaya sida aanu u fiicnayn xiriirka labada dal waa soomaaliya iyo kenya ee akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibidda ayni ka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinayey maxamed xasan daacad warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa dhinaca heesaha wadaniga
عادية مش عادية قبل يا ذاك سناتو سوريا زادي ويو عديقة سمانو جانو تعدي جريا وابي عليهم عادية مش عادية قبل يا ذاك سناتو Sorry, I'm not the way you are. I'm not the man who can't stop the guy.
sama wada alyofo wankasha tugayisiyo sama udhalashadaadi cawanku uu sidnaayo anigiyo oo sakayguba ugu soo dhawayninaa sama wada alyofo wankasha tugayisiyo